فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqan oo hadahan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso caawa qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a camaliyad nafhurnimo ah oo ka dhacday magaalada muqdisho iyo khasaaro ka dhashay camaliyadaasi dhuuxa intuu socdo qodobadiisa caawa waxaa ka mid a xarakatu shabaabulmujaahidiin oo weerar qorshaysan ku qaaday degmada wallaweyn halkaas oo ay ku dishay guddoomiye ku-xigeenkii degmadaasi barnaamijka intuu socdo sidoo kale qodobadiisa waxaa ka mid ah aqoon-yahan jooga dalka dibaddiisa oo aan ka waraysanay wixii uu daarnaa filim cusub oo ay soo saartay mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakatu shabaabulmujaahidiin siyaasiyiinta mudlood oo shir uu buuq hareeyey kaga furmay magaalada muqdisho kelimaad laga jeediya shirka ayaan qayb ka mid ah idiin haya barnaamijka sidoo kale caawa waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa abwaan aynu ka waraysanay sooyaalkiisa suugaaneed isagoo docda kala tiriyey gabay korona ku saabsan barnaamijka aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
waa habeennimo talaada ah afar iyo tobanka bisha dulxaj sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kuna beegan saddexda bisha sideedaad sannada labada kun iyo labaatanka waxaan toosu gudageli doonaa barnaamijka dhuuxa oo qodobada horudhaca aad ku maqasheen iyagoo faah-faahsan aad ku dhagaysan doontaan muddada barnaamijka uu soconayo waxaan ku hormarayaa warar dhacdooyin ah oo na soo gaaray xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay magaalada muqdisho ka fulisay weerar nafhurnimo ah mujaahidiinta waxa ay camaliyad nafhurnimo ah la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka xarun ku taala degmada xamarjajab ee magaalada muqdisho oo ay ku sugnaayeen saraakiisha ayaa lagu weeraray camaliyadan waxaana xaruntaasi kaabiga ku haya oo u dhow dhowr xarumood oo muhiim u ah dowladda federaalka sida xabsiga dhexe khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayuu sababay weerarkan oo mas-uuliyadda ay sheegatay xarakatu shabaabulmujaahidiin sagaal ka tirsan saraakiisha iyo ciidamada la beegsaday ayaa ku nafwaayey weerarkan afar iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay shabaabulmujaahidiin camaliyadan waxa ay qayb ka tahay howlgallada jihaadiga ah ee lagu ugaarsanayo cadowga isku bahaystay la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka iyo boobka hantida muslimiinta soomaaliyeed ayaa la sii raaciyey warka ka soo baxay xarakada al-shabaab dhanka kale haddaan eegno degmada wallaweyn xalay waxaa ka dhacay weerar qorshaysan weerarkan qaraxa ahaa ayaa waxaa ku dhintay guddoomiye ku-xigeenka degmada wallaweyn oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdulaahi cumar koosto guddoomiye ku-xigeenka ayaa u geeriyooday dhaawac daran oo qaraxa ka soo gaaray sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta gobolka ninkan waxa uu sidoo kale ku magacawnaa kusiimaha guddoomiyaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku guda jirnaa waxaanu ku soo maqan warar kale waxaana ka mid ah siyaasiyiinta mudlood oo shir buuq u hareeyey ku yeeshay magaalada muqdisho laakiin iminka mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa soo saartay isdaar xiise leh kaas oo looga hadlayey mashruuca uu wado abiya axmed ee lagu tilmaamay in lagu midaynayo dalalka bariga afrika isdaarkaasi ayaa ah xalqadii saddexaad ee taxanaha loogu magacdaray laa marxaban bihim inahum saalu naar abuu fatima oo ah aqooyahan jooga dalka dibaddiisa ayaa daawaday isdaarka wixii uu daarnaan ah waxa uu kaga waramay idaacadda alfurqaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahay waa salaamayaa meel kastoo joogaan gaar ahaan alfurqaan iyo dhammaan idaacadaha islaamiga oo dhan walaalayaal jasaakum allahu khayran run ahaantii filinkii alfataa'ib wuxuu ahaa mid aad iyo aad u cajiib badan oo taariikh dhan oo idil bannaanka soo dhigay qofka daawada filimkaas waxaan aaminsanahay qofkii horey wuxuu la socdayna wuxuu sii gelinayaa maxaanku idhaahdaa yodidiilo iyo kicitaan iyo caro qofkii aan horey ula soconna wax badan buyuu ka bedelayaa filimkan wuxuu ahaa filim runtii aad moodid in loogu talagalay qarnigan in lagu xusuusiyo runtii muslimiintu ay soo mareen meel kastoo joogaanba in maxaanku idhaahdaa la xusuusiyo wixii lasoo maray waxaa aad iyo aadaan u jeclaan lahayn noocaasoo kaleeto waxay geysteen annagu ma xasuuqno oo naagaha iyo caruurta sidooda kale ma xasuuqno marka sharafkii iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo maxaanku idhahdaa ixsaankii iyo wanaagii muslimiintu ay ka geysteen markay ayagu diintooda fidinahayeen filim ku saabsan insha allahu tacaala oo kaas cagsigiidas a waxay bi'iyeen kuwaas gaalada ah oo kaleeto in asna lasoo saaraan jeclaan lahayn ood xoogga saartaan hadda bal muslimiintu say wax yeeli jireen sidee ula dhaqmi jireen dadka ay maaragtay diinta gaarsiinayaan marka ay diidaan inay amajisyo bixiyaan ama ay diinta islaamka soo galaan ilaa qodob saddexaad oo kaleeto u haray male kan ugu haray waa keliya in madaxa la geliyey bal sidii loo geli jiray ma la xasuuqi jiray naaga iyo caruurtaa la leyn jiray mislaamaha ma dumarkaa la kufsan jiray bal dadka muslimiinta sharaftay lahaayeen iyo qaabkay ula dhaqmi jireen iyo maxaanku idhaahdaa wejigii iyo iyo iyo iyo iyo maxaanku idhahda dariiqii ayagu aan muslimiintu tusi jireen kaasna ha lasoo bandhigo kan waxa weeye qofkii soomaalida waxay tiraa ninkii xildhibay dhimay ninkii aan xildhibinna wakaasoo waa soo dhawaawan yahay yacni qofkii waxgarada filimkan wuxuu xusuusinayaa waaqaca dhabta oo jiray iyo midka hadda jiro isku xiraya haddeer maxaa naloo ka sheekayn qarnigii sideedaad iyo qarnigii lixaad iyo qarnigii toddobaad iyo maxaa naloo ka sheekayn haddaan baxayinahay ciraaq baan goobjoog ka ahayn suuriyaan goobjoog ka ahayn soomaaliya goobjoog ka ahayn afghanistan baan goobjoog ka ahayn malaawi baan goobjoog ka ahayn afrikada dhexaan goobjoog ka ahayn maxaanku idhahdaa berman goobjoog ka ahayn kulli waxaasoo dhan baan u aragnaa oo maalin kasta hortayada ka dhacaya oo maalin kasta aan maqlayna oo maalin kasta indhahayaa ku arkaynaa marka maxaa xuluubu sariibiya xilligii maxaanku idhaha qarnigii lixaad iyo qarnigii sideedaadii maxaaba laga sheegay walaalayaal hadda midka aanu joogno ma garanaysaa ciraaq waxay ka geysteen xasuuqay ka geysteen baabi'intay ka geysteen burburinta ka geysteen afghanistan soomaaliya meel kasta suuriya allahu mustacaan yaman hadda waxay ku samaynayaan taladan in dadka muslimiinta la laayo oo raafido lagu hubeeyo oo la burburiyo oo la xasuuqo oo la barakiciyo waa tala saliibiyiin ay ka dambeeyaan iyo cumuladooda maaragtay maxaan ku idhaahdaa boqorada ayagoo ku magaagay hantidii dadka muslimiinta ah marka walaalayaal khayr allah idin siiyo nimankii soo saaray filimkaasna ilaahi subxaana watacaala darajadooda meel weyn allaha gaarsiiyo darajadooda meel sare allaha gaarsiiyo filimkaas waxa weeyaan wuxuu soo saaray runta iyo waxa dhabta oo ka jira caalamka iyo wuxuu soo maray filimku waad daawatay waadna ka sheekaysay wixii aad ku aragtay iyo wixii uu xambaarsanaa xilligan ka waran ee filimka lagu soo beegay ma ahayd waqti loo baahnaa run ahaantii xilli loo baahnaa ayuu filimkanu yimid maxaa yeelay dad badan xaqiiqda dhacday ee taariikhda ka buuxda in badan ama waa hilmaameen oo waaba hilmaameen ama maba soo gaarinba sidaa daraaddeed taariikhdana been baa dadka soomaaliyeed looga sheegaa hadday caalamka taariikhdiisa tahayna waxaa la baraa xuruubu saliibiya oo maarata ugu dambeeyey oo dagaalkii koowaad adduunka iyo kii labaad waxay ugu dareen iyo dhacdooyin khilaafada dadka islaamka dhex maray oo dagaalo yaryar oo dhex maray ayay inta badan wax badan kama sheegaan taariikh ahaan way maqlaan in maarata geeska africa hardan uu ka dhex jiray laakiin xog rasmi ah kama ay haysanin dadka soomaaliyeed in badanoo ka mid ah in badanoo ka mid a waxaa lagu qanciyey in ay dowlad soomaaliyeed u dhalatay laakiin dadka xorta ah oo garashada ilaahay siiyey waxay isweydiinayaan dowladda soomaaliyeed aaway xuduudkii ay ilaalinaysay dowladihii soo maray soomaaliya tii loogu magacdaray rayadka ee lixdankii ilaa lixdan iyo sagaalkii iyo tii militariga ee shuuciyadda ahayd ee lixdan iyo sagaalkii ilaa iyo sagaashan iyo kowdii labaduba waxay ka midaysnaayeen in wadanka soomaaliyeed xuduud rasmi ah aanu la lahayn etoobiya ee xadbeenaad wax la yidhahda yaqaaneen maantana dadka soomaaliyeed xataa intaas way iloobeen midda kale labadii dowladood ee soo martay labadiiba dagaal bay galeen taas oo dadka soomaaliyeed dareenkooda iyo nacaybka ay u qabaan etoobiya ay keentay labada dowladoodba ayagoon dagaal diyaar u ahayn ayaa shacbiga soomaaliyeedba ku khasbay inay dagaalka galaan sidaa daraaddeed dadka nool oo hadda joogay xilligii toddobaatan iyo toddobadii iyo kii lixdan iyo afartii dad joogay baa maanta waxay rabaan inay taariikhda ay ogyihiin iska badaa tii hore oo axmed gurey iyo amiir nuur iyo halgankii saylac iyo dhulkaas iska badaayay inay inkiraan oo ay ka dhigaan in soomaaliya iyo etoobiya ay yihiin dad walaal ah hadday ka wadaan bashar ahaan bini aadamku dee aadam iyo xaawaa dhalay laakiin waxa weeyaan waxyaalaha lagu walaaloobo annaga iyo etoobiya nagama dhexayso dalkayaga ayay haystaan oo weliba ay doonayaan inay naga soo saaraan dad aan dal iyo jiritaan lahayn diin ahaana waa kala duwannahay oo dee annagu dad muslimiin ahaanu nahay marka bado gooni toban baanu nahay etoobiya sinaba anigu uma geli karno garasho ahaan iyo dad ahaanna waanu ka fiicanaho dad isku miisaana xataa ma nihin sidaa daraaddeed cumilada ay soo dhisteen gaalada reer yurub oo ay in badan garab siiyeen wadaad xumayaasha diintoodii iyo dalkoodii iyo dunidoodiiba gatay marka la ysku daro dadka waxaa lagu sasabaa in soomaaliya ay tahay dal xora laakiin runtii dal xora ma ahan sidaa daraaddeed filimkan wuxuu muujiyey dhabta xaqiiqda ah oo jirta wuxuuna biirinayaa shirkii maxaanku dhaha bariga africa ee ay kasoo qaybgaleen maamulka guud ee mujaahidiinta iyo cuqaasha soomaaliyeed iyo culummadii iyo dadkii waxgaradka ahaa waxaan isleeyahay arrinkaasu wuxuu u gogol xaarayaa intii ka dhimanay dareenka dadka soomaaliyeed inuu bannaanka keeno islamarkaana boorin iyo dhiirigelin ay u noqoto marka filimkan xilli loo baahnaabuu kusoo biiray xilli aan isleeyahay waqtigiisiibuu kusoo beegmay waxaa cajiib ah oo la yaab leh sawirka uu muujiyey oo dadka in badan ay fikrad ahaan ka haysteen ayuu dadka laabtooda si dhaba u geliyey dhagahoodana si dhaba u maqashiyey indhahoodana si dhaba ay u arkeen marka filimkaanu waxaan isleeyahay wuxuu buuxin doonaa haddii a la yidhaahdo qaybo badan oo ummadda soomaaliyeed ee dareenkooda ah oo laga yaabo xataa dagaalada iyo jihaadka intii ay buuxiyeen in u dhikanta inuu buuxin doono dadkuna dareen fiican bay ka qaateen waxaana la rabaa insha allahu tacaala filmada noocan oo kaleeta walaalaha inay juhdiga ay ku bixiyeen qiimaha ay siiyeen waqtiga ay siiyeen ay siiyaan marka waxaan leeyahay filimkaasu xilligii loo baahnaa iyo waqtigii loo baahnaa iyo qaabkii loogu baahnaa ayaa loo soo bandhigay min bidaayati dowlat alislaam nebiga sala allahu alay slam xilligiisii ilaa xilligan maanta aan noolnahay inta u dhaxaysa ayaa filimkaasu runtii wuxuu muujiyey gumaysiga iyo gaalada reer yurub ee caddaanka ah iyo xumaantoodii iyo maxaanku yidha xabashidii maxaanku yidhaahdaa ayaga la diinta ahayd dhibaatooyinka ay geysteen iyo burburinta ay burburiyeen dadka muslimiinta ah iyo xasuuqa ay xasuuqeen run ahaantii waxaa la dhihi karaa waa bad maxaanku yidhahaa cirbad wax la-eg laga soo daray marka filimku xog aada iyo aada u mug weyn waa keenay laakiin waxaanubaa walaalihuna ay og yihiin nimankan waxay geysteen iyo filimka aada iyo aad bay u kala badan yihiin marka intaa yar waxaa laga yaabaa dad badan oo caqli u saaxiiba oo diin u saaxiiba oo dadnimo u saaxiiba oo soomaaliyeed inay maarata ku baraarugaan xataa kuwa aan diinta maarata rabinin in laysku maamulo qaar baa jiri kara dadku maogtahay bini-aadanku waxa la yidhaahdo nationalism baa jiro oo dadku dareenka wadankooda qaar baa maarata ku daafaca ayagoon diin difaacayn laakiin dadka soomaaliyeed diin ahaana waa u baraarujiyey filimkaanu dad ahaana waa u baraarujiyey dal ahaana waa u baraarujiyey yacni xilligan iyo waqtiga lagu jiro iyo hardanka muuqdana wuxuu muujinayaa inay dadka soomaaliyeed fadhiga ka kacaan oo istaagaan oo si run ah ay u ogaadaan yacni khatarta ku hareereysan iyo dhagarta loo maleegahayo iyo in aysan suuragal ahayn dowlad soomaaliyeed oo yurub iyo maraykan iyo xabashi ay saacidayaan in aysan marnaba suuragal ka ahayn dadka soomaaliyeed inay ku hamiyaan inay dowladdoodii tahay
ilaahay subxaanahu watacaala baa xaqiiqda og laa ya'luunakum khabaala wadduu macaanitum baa ilaahay yidhi wax dhiba idiila hari maayaan marka filimkan wuxuu soo bandhigay yani xaqiiqda dhabta ah oo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga iyo taariikhduba ay sugayaan marka waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran raggii filimkan soo saaray oo waqtiga geliyey oo maalka geliyey oo maskaxda geliyey maalkooda iyo muruqooda iyo maskaxdoodaba ilaahi subxaanahu watacaala mid barbaarta oo guul iyo gobonnimo ku waarta allah ka dhigo waan salaamaya walaalahay jasaakum allahu khayran wadnaansantaa uu faatima filimku waxaa kasoo muuqanayay culamaa uddiin nabadoono iyo marti kale waxaana uu si aad ah filimku kaga hadlayay loolanka u dhexeeya xabashida iyo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ka waran etoobiya weligeed damaceeda ku aadanaa geeska afrika muxuu ahaa yaana ay taageero ka helaysa alxamdulilah etoobiya damaceeda qof kasta oo soomaali ah adduunka meel kastuu kaga nool yahay waa ogyahay waana ka warqabaa wax cusub oo hadda saaxada ku cusubina ma jiro weligeedna dadka soomaaliyeed waxay ahaayeen qeyb halganka ku jirta iyo qeyb taageersan iyo qeyb maxaanku irahdaa lax dhukanoo col iyo abaar bumoog ah iyo qeyb maxaanku irahdaa liidata oo ayada la socota maantana sidii oo kale weeye damaceeda marka waxa weeye nin raba inuu adiga ku duudsiyo oo ku qabsado jaanis kasta iyo waqti kasta iyo fursad kasta uu ku heli karo inuu ku qabsado ku duudsiyana aanaydan marnaba dadaal uga noqonaynin waxa weeyaan waa inuu jaaniskiisa ka faa'idaysto waqtigiisana ka faa'idaysto sidaan annagaba uga faa'idaysan lahayn haddii aanu fursadda helno waxaa ilaahay mahadiisa maanta etoobiya damaceedu sida ay u aragto uma hilkarahayo sida dadka dhagarta ee ku caanabka baxay ee soomaaliyeed ee aan shakhsiyadda diineedna lahayn midda wadaniyeedna lahayn ay u arkaana ma suuragelayso waayo dadka soomaaliyeed guud ahaan waa dad sharaf jecel karaamada iyo diintoodana jecel inkastoo marmarka qaarkood ay aysan sida ku habboon aysan u arkin aragtida runtaa ee dhabtaa ee meesha ka jirta oo ay in badano ay ka gees maraan wixii la gudboonaa haddana in badan oo muhiim ah oo bulshada soomaaliyeed ka mid ah horeyna waa u feejignayd haddana way feejigan yihiin waxaa maanta alxamdulilahi oo ilaahay aan kaga mahadinaynaa waxa weeyaan inaanu aragno nabadoonno iyo ugaasyo iyo malaaqyo iyo indheergalab soomaaliyeed oo bulshada soomaaliyeed kuwa khawanada ee dagahaya runtooda u sheega inaanu aragno culummo rabbaaniyiin ah oo diinta ilaahay subxaanahu watacaala dadka gaarsiinaya u sheega inaanu aragno cudud milatari oo aan la dhayalsan karin oo adduunka caalamka gaalada joogtoo dhan ay ka wada qayriyeen iyo munaafiqiintooda iyo dabadhalifkooda inaanu aragno inaanu aragno bulsho soomaaliyeed oo diyaar u ah inay isdifaacdo sharafkeedana ceshito dhulkeeda ka maqanna ay keensato oo soo ka xoreysata cadowga sidaa daraaddeed waa hawl laba daraf ah nin raba dalkan inuu qabsado iyo nin raba dalkan inuu ka difaaco insha allahu tacaala waxa weeyaan labada kooxoodna kooxna shaydaan bay ku xiran tahay oo ku daaban kooxna ilaahay subxaana watacaala iyo dilligiisa iyo carsh ee maaratay cududiisa ayay ku maaratay ayay weheshanayaan sidaa daraaddeed insha allahu tacaalaa kooxda ilaahay subxaanahu watacaalaa cududiisa iyo cisigiisa iyo karaamadiisa iyo sharafkiisa harsanaysa ayaa adkaanaysa ee guusha haba waqti dheeraato laakiin maanta waxaa jira maanta culimmadii culimmada usugu ahayd ku andacoon jiray dhalinyarbaa meeshaan ordaysana waxa weeyaan taasu been weeye oo raggii halganka bilaabay maanta waxay u dhexeeyaan maa bayna sittiin wa sabciin wiilashoodii oo konta jiro ay ka mid yihiin halganka kula jiraan marka alxamdulilahi arrintaasu aad iyo aad bay meel fiican u maraysaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala damaca etoobiya ayadoo soomaalidu intaan ka dareen yar ka diin yar ka dadaal yar ayuu dhicisoogi jiray xilligii dowladdii dimuqraatiga ahayd oo gaaladu ay dhisteen ayuu dhicisoobay xilligii tii shuuciyadda ahayd oo diinta la diriiraysay ayuu dhicisoobay mar kastana waxaa dhicisaynahayay dadka soomaaliyeed xataa haddii aysan diin ahaan u baraarugsanayn dad ahaan bay u baraarugsanaayeen maantana dadka soomaaliyeed diin ahaanna waa u baraarugsan yihiin dad ahaanna waa u baraarugsan yihiin cudud milatari oo halganka horyaal u ah oo horkacaysana way haystaan marka insha allahu tacaala waxa weeyaan lamood noqonso weday ayaa etoobiya iyo maraykan iyo africa iyo amison iyo waxa ka socdo dhan ku noqonaysa arrintaanu marka insha allahu tacaala iyo didiirada dadka soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta geeska africa baa imaanaya laakiin damaca etoobiya insha allahu tacaala candhuuf kulul oo ay dib u luqdaybu ku noqonayaan insha allahu tacaala waagaag xarakada mujaahadiinta al-shabaab iyo dadka soomaaliyeed ugu dambayntii maxaa kaga tegaysa oo u soo jeedinaysaa xarakada mujaahidiinta waxaan usoo jeedinayaa insha allahu tacaala inay halganka xaqa ee ay ku jiraan ay wadaan inay horay u socdaan inay ogaadaan mas-uuliyad aad iyo aad u culus inay dushooda saaran tahay ayaguna isku farad yeeleen awalan waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala mas-uuliyadda hayduu fududeeyo ee waxaa tihiin bacdallaahi isha ay dadka soomaaliyeed ay dhowranayaan iyo guud ahaan shucuubta geeska afrika ee muslimiinta ah meel kastoo joogaan waxaan hubaa haddii halganku guulaysto gaal iyo muslimba dadka mandiqada ku nool dulmiga iyo dhibaatada daashatay way ka bixi waayo muslimku sida gaaladu ay caanka ugu tahay dulmiga iyo xasuuqa iyo dilka aan ku dhisnayn mabaadi'da ma yaqaano dadka muslimiinta ma yaqaanaan ciidamadooduna ma yaqaan madaxdooduna ma taqaano marka waxaan leeyahay xarakada mujaahidiinta horay u socda halganka wada jihaadka wada idinkoo rabbigiin kaashanaya dadkiina soomaaliyeed ood ka dhalateenna ee kaashanaya xarakada waxaan leeyahay shacbiga iyo idinka ayaan la kala saarin shacbiga soomaaliyeed ayaad ka mid tihiin shacbiguna idinku idinka mid yahay sidaa daraaddeed beenta iyo dhagarta gaalada iyo gaala raacyadu ay wadaan oo ay ka been sheegaan hadafkiina iyo ujeedadiina iyo yoolka aad higsanaysaan iyo shubahaadka beenta ah iyo dulmiga ku dhisan oo ay fidiyaan inaad ka digtoonaataan inaad shacbiga wacyigelisaan in aad tustaan xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta iyo siraaca dhabta ah in aad u baaqdaan qabaa'ilka soomaaliyeed kuwa halganka taageersan maahan kuwa kale inaad u baaqdaan dadka soomaaliyeed waa dad hal qoys ah oo wada inaadeer iyo abti iyo seedi iyo sodog isu ah dad kala duwan ma ahan dad luuqado kala duwan ku kala hadla ma ahan xataa madaahibta fiqiga dad ku kala isku khilaafsan ma ahan sidaa daraaddeed inaad dadka soomaaliyeed geed dheer iyo geed gaabanba u fuushaan in aad ka dhaadhacsiisaan xaqiiqda dhabta oo jirta oo inta aan baraarugsanayn la baraarujiyo ayaan xarakada usoo jeedinayaa xarakada waxaan usoo jeedinayaa munaafiqiinta iyo murtadiinta iyo gaaladu waxay abuuraan carqalado ay doonayaan shacbiga soomaaliyeed inay idinka horkeenaan sidaa daraaddeed waxaa la rabaa carqaladahaas meel kasta iyo waddo kasta oo aad kaga faydaysaan dadka soomaaliyeed inaad u martaan inaad wacyigelisaan inaad siminaaro ugu baaqdaan inaad odayaasha dhaqanka ee xataa maamul goboleedyada faasidka la talinaya maadaama dadka soomaaliyeed ay qoys kaliya yihiin oo qabaa'il iswada dhale ay yihiin in aad raadisaan odayaasha iyo dadka waxgaradka iyo dadka cuqaasha ah oo ay deegaanada aynan ka tarin jooga in aad keentaan oo aad wacyigooda bedeshaan oo siminaaro la siiyo oo diintooda loo saxo iyo caqiidadooda iyo tawxiidkooda oo dadka soomaaliyeed boorka laga jafo oo lagu mideeyo kelmadda xaqa ah iyo jihaadka xaqa ah xarakada waxaan usoo jeedinayaa in ay in badan dhegaysato shacbiga soomaaliyeed taaha iyo dareenka kasoo yeerahaya haddii dalka ay joogaan iyo hadday dibadda joogaanba waxaan rabaa xarakadaas in ay delegation u dirto oo ay wafdi ballaaran u dirto gobollada soomaaliya oo dhan oo ay dadka ay ku kalsoon tahay oo hadday yihiin culummo iyo hadday cuqaal yihiinba ay ummadda soomaaliya dhex socdaan oo ummadda soomaaliyeed ay halganka ka soo dhaadhiciyaan oo ummadda soomaaliyeed kulligeed dagaalka la geliyo oo gaalada iyo inta la socoto cawaanta u ah iyo dabadhilifyadoodaba xabad xabad loo siiyo oo la baabi'iyo la burburiyo waxayna taa ku imaan kartaa bacdallaahi ummadda soomaaliyeed oo la qanciyo oo meelaha qaarkood haddii aysan ka qanacsanayn in laga qanciyo dadka soomaaliyeed dad wada hadli kara weeye in dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaanba lala hadlo waxaan dadka soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan culummada diinta ee xaqa ku taagan iyo waxgaradka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu yeerayaa inaad halganka isgarab taagtaan inaad dadka soomaaliyeed halaagga iyo burburka gaalada ay la rabtaan ka badbaadisaan inaad dadka soomaaliyeed runta u sheegtaan in xaqiiqda dhabta ah la taabsiiyo dadka soomaaliyeed in magaalooyinka gaalada iyo murtadiintu haystaan dadka soomaaliyeed ee hurda la kiciyo oo la baraarujiyo odayaashu ay kacaan nabadoonada ay kacaan cuqaashu ay kacaan culummada soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala garabkiina ha galo dadka soomaaliyeed deegaan kastoo isku dilaan inaad idinka aada socotaan oo aada dhex martaan oo aad maxaanku irahda qabaa'ilka soomaaliyeed si dhaba u heshiisiisaan oo shaydaanka iyo iyo maxaanku irahda acwaantiisu markay isku diraan aad kala dhex gashaan aad baan ugu farxnaa marka la yidhaaha laba qabiil ayaa meel hebla xarakadu ku heshiisiisay qof kastoo soomaaliya oo damiir leh wuu ku farxaa wuu jecel yahay waana laydin duceeyaa waxaa run ah ummadda soomaaliyeed qof ka baqahayo afka ka baqahaya oo ama gaalada gaalnimadooda ay asalka tahay ha ato ama murtadiinta ahayd ka baqahayo oo xoogaa naftiisa u baqahaya maahane boqolkiiba sagaashan dadka intiisa kaleeto haddii uuna jirin qofku baqdin markaa asaga haysa inay la dhacsan yihiin halgankiina waa dhici kartaa meelaha qaarkood inay dadka soomaaliyeed wacyi-la-aan darteed aanay wacyi badan lahayn oo loogu sheekeeyo shabaabku qof allaale qofkay arkaan oo ayaga kasoo horjeeda ayay dilaan loogu sheekeeyo beentaas laga dhacsiiyo haddana dadka soomaaliyeed runtii wax badan bay ogyihiin waxay ogyihiin dadka laynaya in loo laynayo dembiyo ay galeen oo diineed oo waaweyn ee aan loo leynaynin in ay kasoo horjeedaan ama aysan maxaanku idhaha gacan siinayn mujaahidiinta mujaahidiintu sidaas ma ahan waa la ogyahay inaysan dadka u leynaynin waad naga soo horjeedaan ee dadka qofka loo dilayo in uu diintiisii uu cadow ku yahay oo diintiisii uu gadanhayo oo cadow ilaahay uu gacan siinayo marka inay arrintaas mujaahidiintu ay dadka soomaaliyeed ka shaafiyaan oy u caddeeyaan oo ku celceliyaan baan codsanaynaa baaraka allahu fiikum jasaakum allahu khayran فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي xagaag magaalada muqdisho waxaa maanta shir uu uga furmay siyaasiyiinta beesha mudulood ee qaarkood xilal ka haya dowladda federaalka halka kuwo kalena horay ay xilal sare kaga soo qabteen dowladda waxaa goobjoog ka ahaa shirkan xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed salaad cali jeele cali mahdi cali maxamed geedi iyo siyaasiyiin kale oo ku abtirsada beesha mudulood shirka waxaa hareeyay buuq markii ay goobta isku arkeen siyaasiyiin iska soo horjeeda oo qaarkood ay taageersan yihiin dowladda farmaajo halka kuwo kalena ay ka soo horjeedaan salaad cali jaalileh oo ah siyaasi si weyn u ayidsan madaxweyne farmaajo lana sheego in bil kasta lacag badan uu ka qaato madaxweynaha ayaa goobta khudbad ka jeediyey isagoo lagu buuqay kolka uu hadlayay salaadna waxa uu duray shariif sheekh axmed iyo rag kale oo wahaabiyiin uu ku tilmaamay khudbaddiisa ayuu iska sii watay waxaana uu yidhi
anaa kuu sheega ma- madaxweynaha shirka kanu shirka kanu waa shir mudulood nin nin muduloodkaena ma jiro mid mucaarada waa mudulood mid mu- aan mucaarad ahayn waa mudulood kii shiiqa waa mudulood ninaan mudul lahayn ahayn meeshaan sooma gelin nin la dhihi karo hebel ma hadli karo amba hadal hadal la sii maayana ma jiro dhaafee fawdada ha la dhaafo marka asalaamu calaykum cali mahdi maxamed waa madaxweyne sharaf leh oo mataqaanaa ahlu sunna waljamaaca runtii u malaymahay meeshaan oo kale in wahaabi iga adka ahay aniga weligay mawlacan waxaan u heestay mawlac ahlu sunno oo aniga kow aan ka ahay intaas haddaan uga baxo runtii horta aad iyo aaday u sharaf yihiin guddigii howlahan soo qaban qaabiyey si kastaba ha ahaadaanee wax walba hoostees ka jiraanee laakiin shirkan oo kale in la qabto waxay aheeday arrin muhiima aniga shirkan mar horaan aqbalay mawlacaanaan ku aqbalay markii hore waa ka biyo diidan laakiin buraseeska uu soo mariyo awgiis inuu shir mudulood yahan u aqoonsado annaga waxaan u baahannahay argagixisada inaan xureynaa loo baahan yahay shirkan inay argagixisada laga xureeyo annaga waxaan u naqaanaa argagixisada dhulkeenna haysata inay odayaashoodii inta joogaan ilmihi inay xagga jiraan annaga argagixisadaas dhul naga haysa ma karto annagu haddaanan ku ilaalihay walaalayaalow nuuc kastood isugu jirtiin inaan ka xuraysanno oo aan gacmaha isqabsanno lacagta lagu xurayhaayo midda ugu badan aniga ha laygu qoro ilaahaan idinku dhaarshee maalin walba in annaga naloo tu'iyo arg- argagixiso oo ay aan tegi weyno degaanadeeni ee maalin walba wax beena aan ka shaqayno ee aan fursad dhuminno ee aan dan shaksi ka shaqayno ma taasaa annaga aad- aan- aan aan- aan qaado karna waxaa soo hera doorashada doorashada wakhtigeediiyay ku dhace madaxweyne farmaajana carabkiisa u ku dhiftay laakiin inay u dhiman tahay bilamaad moogtahay xasan sheekh inuu lix bilood ku darsada maad moogtihin sheekh shariif kambala akoon hal sano inuu ku darsada maad moogtihin soomaalinimadu cadaaladay rabtaa ninkan hadday u dhammaato haddau farsamo la imaan waayo asigaa laga rabaa madaxweyne farmaajo anaa la taliya u ah doorashada inay wakhtigeeda ku qabsantaan ka shaqaynaan laakiin dadkaan sugi karin kaasi waxa uu ahaa salaad cali jeele sidoo kale goobta waxaa ka hadlay shariif shii axmed
maadaama dowladdan wakhti la siiyey wakhtigeeduna uu gebagebo yahay kow waxaan rabaa inaan dadka xusuusiyo maalinkii madaxweyne cabdulaahi farmaajo uu guulaysto anigii madaxweyne xasan sheekh waa kaas meeshaasuu fadhiyahay annagoon ballam inaan garbaha ka joogsanno intiinaan qofna yidhi war bax baxa ee madaxweynaha garbaha ka joogsada maa jira intiina nin nagula ballamay maa jira gacmaha ka qabta ee kor u qaada gacmihiisa weligan waxaan dhehaynaa madaxweynaha maandheedkiisa ha lagu dhowro kursigiisa ha lagu ixtiraamo haddana sidiyaan taagana waxba iskagama bedel hadduu wax ka khaldamay si loo xisaabiyay leedahay hadduu wax saxna saxana wixii laga rabo waa isagaaba sheeganayaba hadda waxaan soo gaarnay xilligii doorashooyinka meeqa bilaa ka dhiman doorashooyinka shan bil sheekh cabdiqaadir abadse shantaan ka dhigaynaaba shan bilaa dhiman doorashada la gelaayana ma naqaano walaalkay salaad waxuu leeyahay doorasho codi waxaan rabaa qof iyo coda aniga waxaan leeyahay doorashadii suuragala hala sameeyo maxaa waqtiga waa dhamaaday sababtuna maxay tahay in doorasho waqtigeeda lagu qabo waayo ama laga heshii waayo aa khatara maxay le dalkan waa jilcan yahay wax kastaa dhici kara marka waxa aan hayno inaan hubinno inaan hayno oo intaan caloosha isu furno si mawduuci ah oo dadnimo la oga doodno ani mararka qaar waxaan isweydiiyaa shariifow ama dabaaltaaba doorasho qof iyo coda ani waxaan u fahamsanaa midda oo reer galbeedka ka dhacda saa soo maa maxay u baahan tahay taas waxay u baahan tahay security waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay dadka in la tiro koobo waxay u baahan tahay dadkii shaqada qaba lahaa in la tababaro waxay u baahan tahay yacni cadaaladda iyo nasaahadda ay ku dhacaysa in la wada ogyahay billaahi caleyh goormaa la samayn karaa waxaas aniga dadka nigu ninka ugu adkaysi badana ah haddaad dhehaysin farmaajo ha noo joogo ilaa intaas laga gaaraayo ani waxba kama qabo laakiin waxaa ogaanaysiin labaatan sano xataa laguma qaban karo marka macnaheedu waxaa waaye boqortooyaan ka hadlaynaa xataa dawlad kama hadlayna boqor maan duubanaa saas ma yeelaynaa aan ku heshiino aan soo fadhiisano waxaad yeelaysiin waxa aan qaban karna aan qabanno aniga waxaan soo qabtay doorasho odaga oo wax soo qoraayo madaxweyne xasan sheekh wuxuu soo qabtay konton iyo kow laba boqol saddex boqol afar boqol shan boqol whatever oo axsaabta lagu gelaayo maxaa diidaaya maxaa diidaaya meeshan siyaasadda waxaa la yidhaha fanul mumkin waxa la samayn karo kaasi waxa uu ahaa shariif sheekh axmed siyaasiyiinta goobta ku sugnaa ee isku aragtida ah waxaa ka mid ah shariif sheekh axmed xasan sheekh iyo cali mahdi cali mahdi oo goobta ka hadlay waxa uu jeediyey hadal u muuqday digniin ku socota madaxweynaha iyo dowladdiisa dowlad fiican oo caadil ah oo dadka dalka caadilnimo ku dhaqaaya caadilnimo ku dhaqaaya ayaan rabaa ninkii aan ka waayana qorogayga caddaay weli xabadda kama baxsana warku inuu caddaada warku inuu caddaadaa la rabaa warku inuu caddaadaa la rabaa ka yeel dowlad hadday darajo leedahay eh, kursi hadduu darajo leeyahay waa aragtay hadduu jinno lagu kabs- kasbadana muddo aad ku kasabto waa joogtay haddaad naar ku kasbadana in muddo aad ku kasbato waa joogtay sideerana xuku- ninkii xukun u ordaya waa nin naar uu ordaya waay nin xukun u ordaya haddaad aragtiin naaruu rabaa ma rabiyo wax kale naaruu rabaa waa farakutiris in farakutiris aa ilaahay ka badbaadiya in farakutiris aa ilaahay ka badbaadiya waxaan kula talinaynaa doorashadaasu waa inay ku dhacdaa waktigii constitutionka uu sheegay ay dhacday waa inuu ku dhacaa cid yeelaysa cid yeelaysa oo soomaali ah cid soomaali ahoo yeelaysa in dib loo dhigo muxuu ahay shirka eh, do- doorashada ma jiro فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa iminka waxaa idinku soo maqan gabay uu jeediyey abwaan soomaaliyeed oo uu kaga hadlay corona abwaan cabdiraxmaan sidoo kale waxaan ka waraysanay sooyaalkiisa suugaaneed cabdiraxmaan ibraahim maxamed ku magac dheer cabdifuliyo abwaanooyi waxay soo bilaabatay sida aniga markaan waxaan is ogaaday inaan gabi karo taariikhda miilaadiga adigu xilligaa ina abwaan tahay maxaa u sabab ahaa inaad isdareento waxaa u sabab ahaa m- m- wiil ila dhashay oo oo aniga walaalkay ah oo aad iyo aad macnaha aad iyo aad u dhibaataysan ayaan arkay oo maaragtay ii sheeg xaaladiisu ay waxaysan tahay marka halkaas ayaan gabayga ka bilaabay aniga marka gabaygii gabaygiina waa ku guulaystay aan u maanna marka kadib sagaashan iyo afartii wixii ka dambeeyey sideeba usii waday gabayada waxaan u sii waday waxaan arkay een, waxaan arkay markii ay timid xabashidu markay xabashidu timid dalka soomaaliya oo ay ku soo duushay waxaan u malaynayaa inay ahayd laba kun iyo lixdii xabashida waxaa hogaaminayay meles sanaawi ra-iisul wasaarihii waxaana soo adeegsaday maraykanka anoo ciilkaas qaba ayay soomaaliya soo gashay xabashidii markay soo gashay haddana gobolkii shabeellada hoose oo aniga aan ku noolaa ayay soo gashay waxaa lagula dagaalamay qoryooley rag ilaahood ka baqayo allahood yaqaana ayaa kula dagaalamay qoryooley ciidanka xabashida kufaar boqol ka badan ayay ka dileen markii boqol ka baktiday ayay ciidanku waxay lahaayeen ujeeddo weyna meesha ka socotay ee adugu gobolkii shabeellada hoose waxay soo gaareen markay qabsadeen meeshii aniga aan ku degmada aniga aan ku noolaay ayay ayay yimaadeen markay degmadii yimaadeen oo raggii awalba u qornaa oo ay rabeen in ay ku soo dhoweeyaan degmada annagu laakiin aanna war ka hayn ayaa ku soo dhoweeyey oo halkaas sii joogay oo halkaas u sii joogay xabashada laakiin annagu aan moodayna in annaga macayga yihiin nin nimankii ka mid a ayaa waxaa maga- ayaa waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka ka bilaabato maanta waxaa taa layidhi taliyaha ciidanka sablaale ilaa iyo dacaaraha ilaa iyo meesha la yidhaahdo kunyo wixii u dhexeeya nimanka islaamka sheeganaya ee maaragtay dagaa- dagaalan ku qaadaynaale ciidankan caalamiga ah oo yimid waxaa lagaa rabaa inaad qabato ayagoo xiran ayagoo xiran inaad noo yarto ninkii waxaan la yaabay wuxuu yidhi xil weyn ayaa la ii magacaabay waana aan aqbalay ee faatixada ha la ii maro ha la ii duceeyo inuu alla igu guuleeyo ninkii la magacaabay baa sidaa yidhi Aa, kana bilaabato maantay korneyla taa la yidhi ninkii markuu sidaa yidhi waa arrin aad iyo aad aniga iila weyn oon la yaabay ay noqoto aanan filin ninkii marka wuxuu sameeyey waa waday gurigiisiu geeyey wuxuu u qalay xoolo u qalay waa sagootiyey hubay ku wareejiyeen magaaladii saasuu ku qabsaday ninkii marka galabtii ayaan waxaan soo fariistay meel biibitaaho shaah lagu cabo isla magaaladuu joogay ee xilka looga magacaabay isla magaaladii xal- xiqlika looga magacaabay dhallinyaradii kuwii ka dhiidhinayey oo aad iyo aad u nabcaa gumaystaha ayaa waxay yidhaahdeen maxaad cabdiraxmaan fuliyow ka dhihi laheed Een, waa adiga gabayga taataaba jiraya maxaad ka dhihi laheed arrinkan maantay oo nahaysta waxaan idhi waxaan ka dhihi lahaa gulufkii colaadeed markii xabashku soo guuray galbeed iyo markuu soo habsaday webiga geestiisa nin waliba markuu gaasaya galay dhufayskiisa geesaha qoryooley markii cadowga soo gaaray guryahooda may gelin raggii lagu gadaanayey waa kuwii gardaadka u dhigay gumuc rasaaseede guuldarrada waayagii ku riday cadowgii gaafnaaye geddoodii halkaan eegayey iyo geesinimo qaasa gaala raacgefkaad naga gashaan giirka ka caddayne waadigii teleefoon ku ganay gaaladii timide waadigii ii soo gudub ku yidhi gaalka hoorka lehe waadigii gaalka gaalku dhalay soo dhowow yidhiye waadigii garoommada u dhigay gogosha cuudka markuu gaalku noo yimid ninkii dhiig lahaa gubaye markuu gaalku kuu yeedhay ee goobta kugu doortay garaaddaha markuu kuu tolay garabka kuu saaray gardarriya isyeelyeel ninkii goodiyaa tahay gardarriya isyeelyeel ninkii goodiyey baa tahay ninkii goodiyaa tahay waadigii garba- gacankii maroodiga galbeed baad ku goodiday gucumaalo aar baad sheegatiyo ge- geesi soo baxaye warniyahow gaf bay kugu ahayd waadan garanayni haddii aad garaad leedahoo aad waxgaranayso marna uma garbayseen ninkii guulla caasiyey waadigii garbaha soo qabsaday gaalka xaylka lehe waadigii gelbiyey u waday guriga kaaga ahe waadigii goolkiyo u qalay wankii garabka weynaa waadigii goolkiyo u qalay wankii garabka weynaaye ama kaagni goortaad kufrigii iyo duceetiriye waadigii gacmaha taagayo gaabshay hadalkiiye waadigii gafkaagiilahaa gaaray hadafkiiye warniyahu gafay kuu ahayd waadan garanayne haddii aad garaad leedahoo aad wax garanayso marna uma garbaysee ninkii guulacaasiyey gabaygaa ka waran ninkii mas-uulka ahaa ee isku arkayay xilliga inuu dad hogaaminayay etoobiyana garabkooda ahaabaa sidaa kaaga gabay muxuu sameeyey markii galabtii gurigayga aan tegeyna waa la xiray asagii daduu soo diraa i xiray isla markaasna gurmadkii islaamka aan ka helay iyo ilaahay amarkiis ayaan uga soo baxay xabsigii gaalada haddana- halkee lagu xiru ku geeyey haddana waa ka fayoobahay meel qa- god oo marka ku yaallo igeey waana la iga soo bixiyey islaamka iisoo gurmaday lacagtooda iyo hubkooda iyo sidii markaas looga cabsanayeyba ha ahaate ayaa laigu soo daayey markaan aniga bannaankan ka jooga ilaahay idinkiisa waa gartay abwaane in gabayadaadu ay badan yihiin in hadda dalka waxaa madaxweyne ka ah siduu sheegto maxamed cabdilaahi farmaajo in markii la magacaabayay dad badan way taageereen way ayideen adiguma ku jirta kuwa aniga markii la magacaabay oo uu yidhi islaamka lix bilood ayaan ku sifaynayaa waa la ii yimid waxaa la yidhi arrinkaasaa jirtee maxaad ka dhehi laheed arrinkaasaas jiree maxaa ka dhehi laheed waxaan idhi kada gabayga niman baa ka baqay oo ka baygagaye niman baa ka baqsaday kadii oo karaxsadaye anna kaafka goortaan arkan koru hikadshaay kama lexda sheekadu halkay kaamilow tahay sida kararta robkii gugan ugu kalamay ama karaanta dayrto dadan kaga daryanshaay ankormeero maantoo kalaad ka arki doontaani farmaajow ku farbaatihiyo kelab najaasay adiga kufriga doortayoo gaala kaashaday adiga kadeediyo ku dhacay kadinkii naareed haddii aad kariimiyo taqan kelmaduhu sheegay kelmaddii rasuulkiyo sharciga kama fogateeni weliga kumandaha kufriga kama xishoodeeni weliga kalamada kufriga koruma qaadeeni kuma soo dhowayseen kufrigu kaalintuu rabaye kuma soo dhowayseen kufrigu kaalintuu rabay waa kuwan awow iyo awow urka kaa cilowni nin karmeed haddaad tahay abii kuma tilmaameeni si kastoy ahaataba amxaar kuma hoggaansheen hadda ka wadan farmaajo wakhtigiis wuu sii dhammaanayaa bal maxaad ku safay kartaa wuxuu qabtay hadda marka farmaajo waa khasaaray waana gaalraac soomaaliyana kulley islaamka inuu uga baxsanayo horta gaaladii waa iska noqonaysaa korona iyo waxaa kala qaybsaday iyo dhaqaalo darro shirkadahoodina waa joogsadeen guryahayna fadhiisteen oo ma shaqay karaan markay gaaladu baxdo oo hadda ay iska baxaan farmaajo hadduu raaci lahaana waa iska reebayaan mana u malaynayo inuu islaamka uga dhex baxsanayo soomaaliya marka anugu waxaan dhihi lahaa gebangebo markaan suubiyen gaala ka adkaado gebigeeda dunyadu intay qorraxdu gaarayso rayadayda guudkan ka suuri gaarna waan dhigiy dabadeed waxaan goobayaa gaala raacyadiy haddii aan su'aal gaabanoo gara ku weyddiiyo gaala raaxa gedgeli wakhtigii waysi soo guray gaalaraac xaggeebaa geli wakhtiga isu soo goray abwaana gabagabada baan ku dhownahaye waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shabeellaha hoose nin lafta gareen la yidhaahdo ayaa sheegtay inuu madaxweyne u yahay oo wuxuu ku sugan yahay beedhabo gobolkan wax war kama hayo mana yimaado mar buu yimid n baraawe ninkaan ka hadashay weli lafgareen waa asagana waxaa lagu- waxaa la yidhi waxaa lagu doortay iyadoo laysku muransan yahay oo gaaladii xabashadina ay leedahay kanaan rabnaa dadkii meesha deganaan ay leeyihiin ninkan shilintiisa ma rabno ay leeyihiin balaayadii gaalaa wadata ay leeyihiin ayaa markii dambe haddana waxaa la yidhi meeshii een, waa loo dhiibaa la yidhi waxaan soo fiirinaya gobolka shabeellada hoose hadda gobolka shabeellada hoosena anigu waa joogaa oo ragga macnaha ku noolan ka mid ah wuxuu soo wareegaba marka baraa wuu yimid aa la yidhi lafgareen ninkii garaanayow hadal yar gaarsiidhe gaala raac gabooba taho gullacasiyey dhe ninka guuray baa tahay sharciga gebi ahantiis dheh gaariga agtiisiyo adoo guriga meraya diyaaraadka guuxiyo wadigii galka aaminayd waxaad soo geblaysaba markaad gobolka soo gaartay godonkii baraawiyo adoo gorofyadii taagan geesaha markaad egtayoo od xaalka garan weysay geesigii jihaadkuna hadduu gebi ka soo muuqday wadinkii garowsaday xaqood gebigiin boodeene godadkii mallaygaad tagteen od ka guudubteene buuraha goshoodaad marteen sidii gabuunkii guri wacan xafiis iyo melihid golo islaameed geesi soo baxay iyo melihid guuta weeraaraah gaalada boggeedaad gasheen ood ku gamadeen
waa gartay gabagabadii adduunka xilligan waxyaabaha ay aadka u hadalhayaan waxaa ka mid a corona abwaanada qaar way ka gabiyeen oo carabka bay ku dhufteen gaaladii cabsibaa guryahooda ku haysata dhaqaalahoodii waa uu dumay kibirkoodii iyo militarigii iyo diyaaradihii iyo hubkii casriga ahaa nucleerka lagu tilmaamay haddii lagu weerari lahaa corona looma jeedo lama arko waxaasoo dhan ciidda buu af abuu cabdiraxmaan ahaan ka waran corona wax ma ka sheegtay karonaha waxaa layidhi shiinuu ka bilowday daawana looma hayo anigoo meel iska fadhiyo sheex cabaya ayaa la ii yimid waxaa layidhi niu daawo waa loo waayey shiinuu baabi'inayaa niu cudurkaas waa cudur halisa gaaladii oo dhanna waa ka baqaysaa bal ka waran maxaad ka dhihi lahayd ayaa la yii aniga asxaabteedii ay waraysatay oo yidhi maxaad ka dhihi lahayd waxaan idhi cuduryahow gurguranahayee dunida gooshayo gobolkaad maraysiyo halkay gogosho ku taallo gullihii kuunta yaqaan golo dhacadiye koronow adagaal kufriyey guulla ku diraye gobollada islaamkiyo ha tegin gola wanaag yaallo gaalada ka gaaroo kufriga hawga tegin geedo adigan garaadaha kufrigu kugu godiyine adigan gantaalaha ka baqin gaal ku suubsadaye adigan gidaariyo ku celin gebiyo dhaadheere haddaan guulla ku didinoo uu ku garab siiyo adiga gu iyo dayr ku filan inaad gumadaye koroonow adagaraan ayee gobodu waa meele gaalada boggeedaan rabaa inaad ka guuxdaay gurigii taraanba u weyn golo xumaneede guudka uga deg waa meeshuu kufrigu nuga godiyo waa meeshuu islaamka uga godiyo gaaladu waxbay doonayeen gebi ahaantood dheh mar haddii go'aankoodu yahay gaalnimiyo caasi inan sii gumada markaan igu garweeyaan koroonow adagaraan ayee gobodu waa meel dheh taraanbaa gidaariyo ku jira geeda daabadood dheh guudka uga deg asaga u weyn gaalo gebigeede yuhuud gibil la weyn baa fadhiya garabka kiisa dheh falastiin ninkii gubay ayaan galaabtay haystaa dheh gabadhiisa weyn iyo markaad wiilka uga goyso ku galgalo waxaad haysataa guri xumaaneede gurigii caddaabay dhahaan gaala raacyaduye wagilgilinta eeyaa halkay gobu yaqaaniine ayaday ka gulsugahayeen taniyo gordheere maantuu hankiinni gablamay oo gabaabsiiyeydhe maantuu godaariyo ku dhacay meelaan loo gelindhe gullihiinna untiyo sharciga waxay gaariifanba nukliyeerka gaaladu ninay gaarinbaa helaydhe asagoo hawada guurayuu gubay dadkoodii dhe koronow adaagaraan ayee gobodu waa meeldhe gefi maysid gaalkii kufriyo guulla ku diraye taraanbaa gidaariyo ku jira geeda daabadoode guudka uga deg asaga u weyn gaalo gebigeede garan waaye gaaladu si ay ugu gargaaraan dhe ayagoo galoofiyo ku xiro bira ku gaadaamay gacmahay ka taageen kufrigu garashadaydii uga gooye gaalada kuwii garabka weynadhe kala gooye gaalkii kufriyo gullacaasiiyey dheh ila laga garowsado rabbigoo gacanta loo taagto ku galgalo waxaad haysataa guri xumaaneed allaahu akbar allaahu akbar waa garta abwaana gabagabadii ma isleedahay in halkii aad gabayga ka tirisay ee maraykanka wixii aad la rabtay uu ku sugan yahay oo gabaygaadii allah inuu ku aqbalay waxaan aaminsanahay marka inuu gabaygii uu ilaahay aqbalay sababtoo ah waa soo gudbay shiinaha waa ka soo gudbay waxaan taas ka dhihi lahaa amerikan qaxootiya ifkaad ku arki doontaane tashigan idin wada guntiya laabta kaa ogaada ku abuura beeraha ilaah mahadde weeyaane ku adkeeya arsiga kufrigu eed horu galay ku adkeey ya arsiga kufrigu eed horu galay waa ninkii xumaha beerayo ee bacasiyey ku adkeey ya arsiga kufrigu eed horu galay ku adkeeya arsiga kufrigu eedda waa maxay tahay marka eeddu wuxuu islaamku xooguu sheegtay islaamkii waa baabi'inaya yidhi hadda ma baabi'i karo dee islaamku waa islaamku waa dee ilaahay baa xifdiyey ma baabi'i karo inuu baabi'inayuu sheegtay inuu hilfaa u qaadayuu sheegtay marka asagiyaa waxaa loo soo diray fayris yar oo ilmaqabatay ahaa loo soo diray wuxuuna ka soo raacay doofaarkay cunaan doofaar aad u jirin oo koronto kasta aysan ka dili karin waxa uu qabo ay cuneen markay cuneen waxaa lagu fiiriyey maskare koobkii war wax yar weeyaa la yidhi oo sida boqorradii u labisan weeyaa la yidhi meel laga soo diray meel laga soo diray anna aqoon see yeelnaa see yeelnaa ay arrinu ku dhammaatay guriga ha la joogo gurigaa joogi kara marka haddee ilaahay waa ilaahay ilaahay mahaddi weeye allaah mahaddi weeye taas allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar gabagabadii abwaane soomaalida maxaad ku leedahay soomaalida waxaan ku leeyahay aayadaha ilaahay waa badan yihiin aayadaha ilaahay wax lagu qaato aayadaha ilaahay waxa lagu qaato war ha la fiiriyo waxaa la yidhi islaamka ha la baabi'iyo waxaa la yidhi adduunka dhan ha yimaad waxaa la yidhi labaatan iyo shan kunoo ciidana ha la keeno waxaa la yidhi ha la soo badiyo xataa kenya ha lagu soo daro kenya maxamed siyaad barre uu yidhi hadday kenya isoo weerarto booliskaan u diraya aa xataa ciidan loo dirsado markii laisku yimid waxba waa la qaba waaye islaamka waxbaa laga tari waaye maalin kasta boolaa furmaya maalin kasta gaaladii is aruursatay maalin kasta bool ayaa la furmaya islaamkana maalinkiiba maalin kasta laba boqoloo bool ayaa u xirmaysa hadda meesha laysugu imanayaa waa goboda iyo muqdisho iyo ka shishay hankaygu aniga muqdisho waa ka wenye calanka islaamka amase raayadu tawxiid in laga suro guriga taraam halkaasaan anigu aan filayaa insha allah فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي guud ahaana barnaamijka dhuux caawo waa naga intaa dhammaanteenaba fi amaanilah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم